أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastooo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah kulankii u dhexeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo xubnaha golaha mucaaradka oo wejigabax ku soo dhammaaday maxay tahay qodobada la isku mari waayey ee fashilka keenay maxaase mucaaradka laga filan karaa oo tallaabo ah falanqayn ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah cudur halis ah oo dad badan ku soo ritay magaalooyin ku yaalla soomaaliya cabdulfataax al siisi oo madaxweynaha yuganda ku yidhi biyaha webiga niil ka tanaasula waxay ka dhigan tahay dhinta oo geeri ku hubsada malaayiin qof oo masaari ah haddaba tallaabo ceenkee ah ayay masaaridu ku difaaci karaan biyaha ee naftoodu ay ku tiirsan tahay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo bogaadisay caleemasaarka suldaanka cusub ee beelaha harti kelimad soo dhoweyn ah oo waaliga uu jeediyey ayaad caawa faafreebka ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal qodobadeenna kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo soo bandhigtay tiro askar toobadkeen ah oo ka soo goostay safka cadowga xilli qulqulka toobadkeenayaasha ay ku soo kordhayaan wilaayaadka dalka qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan dhegaystayaal barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka waa mar kale iyo faafreebka wararka للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu caawa ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku horaysiin doonnaa waxaa fashil ku soo dhammaaday kulan u dhexeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha mucaaradka iyadoo la isku mari waayey qodobo dhowr ah oo kulankaasi uu daarnaa haddaba maxaa laga filan karaa oo tallaabo ah golaha mucaaradka oo si weyn arrinkaa u dhaliilsan waxaan soo dhoweynayaa maxamed xasan alfaatix maxamed ugu horeyn soo dhowow maxaa ka soo cusboonaaday khilaafka u dhexeeya madaxda kooxda riddada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah bismillaah aad baad u mahadsan taha faysal maanta barqadii waxaa xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee kooxda riddada magaalada muqdisho ka furmay shir u dhexeeyey madaxa kooxda riddada xasan gurgurte iyo hogaamiyaasha siyaasiyiinta mucaaradka ah shirkan ayaa loo madlanaa maanta saacado ka hor inta shirka uusan dhicinin xasan gurguurta ayaa qaaday tallaab uu ku dhabarjibinayay in shirkan marka uu qabsoomo ay natiijooyin wax ku oolaha kasoo baxaan sababtoo ah wuxuu shalay iska diiwaangeliyey xarunta waxaa loogu yeero doorashooyinka qof iyo codka ah oo ahaa waxa ugu daran ee lagu murunsanaa tallaabadan ayayna falanqayaasha siyaasaddu u arkayeen mid mugdigelinaysa filashada natiijadii lawada sugayay inay kasoo baxdo kulanka maanta oo arbacaha dhacay ilo wareedyo ayaa u sheegay warbaahinta in xasan gurguurte iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo isugu jira ra-iisul wasaarayaashii hore ee kooxda ridada ee madaxii hore ee kooxda ridada soo hogaamiyey shariif sheekh axmed iyo siyaasiyiin kale oo xildhibaano ay ka mid yihiin ay maanta muddo saacado ah ee kulamo albaabada u xiran yihiin ay xasan garguurta kula yeesheen ee xarunta fila soomaaliya kulamadaas ayaa diiradda lagu saarayey qodobada laysku haysto ee ugu muhiimsan ee khilaafka dheliyey shirkan xasaasiyadiisa wuxuu kusoo aaday waqti marxalad kala goys ah ay taagan yihiin murtadiinta soomaaliya gebi ahaantoodba gaar ahaan kooxda ridada ciidamada saliibiyiintu ay ku waardiiyeen magaalada muqdisho qodobada sida aadka loogu murunsanaa waxaa kamid ahaa wax ka bedelka cutubka afaraad ee dastuurka kooxda ridada soomaaliya kaas oo xasan gurguurte uu wax ka bedelay uuna u dhigtay si la jaan qaadi karta qaabkii uu dib ugu soo laaban lahaa madaxtinimada kooxda ridada mar kale qodobkan ayaa si aad ah waxaa kaga biyadiidsanaa dhammaanba siyaasiyiinta mucaaradka ee murtadiinta waxayna ku qasbayeen xasan gurguurte in gebi ahaantiisba uu laalo oo meesha ka saaro laakiin wararku waxay sheegayaan in xasan garguurte in hal farqo oo ka mid a cutubkaas uu ogolaaday inuu wax ka bedelo oo uu tacdiil ku sameeyo laakiin qodobada kale ee cutubkaas ku jira wuxuu yiri waa lama taabtaan aan wax laga bedeli karin haddii aan iftiimino wuxuu ogolaaday in doorashada soo socota madaxweynaha ay doortaan xildhibaanada baarlamaanka daaquudka ah laakiin wuxuu yiri xildhibaanadaas waxaa soo dooranaya shacabka oo waxay ku imaanayaan hanaanka xisbiyada tusaale ahaan sanaadiiq ayaa la dhigayaa xaafado ka tirsan magaalada muqdisho baydhabo jowhar iyo dhuusmareeb halkaas ayaana lagu soo dooranaya xildhibaanada baarlamaanka waxa ugu yeeray kadibna xildhibaanadaas ayaa laysugu geynayaa xerada afisoni waxayna ku dooranayaan madaxweynaha soo socda ee kooxda ridada faysal meeshan waxaa ku jirto khiyaano weyn oo ay ka biyadiideen kooxaha mucaaradka sababna u ahaa in shirkii maanta lagu kala dareero tusaale haddii xasan garguurte qodobkaas u meel maro oo ay ogolaadaan waxay ka dhigan tahay in dhammaanba uu la wareegay maamulkii doorashada kooxda ridada xildhibaanada la leeyahay madaxweynaha ay dooranayaan sidee ku imaanayaan xildhibaanadaas waxay ku imaanayaan xisbiga ay isaga iyo maamul goboleedyada ay ku midaysan yihiin ayaa doorashooyin wax loo okeysiiyey qabanaya kadibna xildhibaanadii ayay keenayaan sida cutubka afaraad ku qoran laisku mari la-yahay xasan garguurtina uu meel marsaday waxa uu dhigayaa in saddex xisbi doorashada lagu galo saddexdaas xisbina midna waa midka xasan garguurta uu hogaamiye maamul goboleedyaduna ay ku jiraan labada kalena waa kuwo malxiis ah oo kooxda ridada lacag ay ku bixisay si kuraasta baarlamaanka ay u qaybsadaan kadibna marka madasha doorashada la tago shan iyo tobanka bisha may labada kun lix labaatanka mucaaradka oo arrimahaas oo idil og ayaa arrinkan ganafka ku dhuftay wayna iska diideen waxaana la filayaa in caawaba ay shijira is soo saaraan ayna ku dhawaaqaan inay fashilmeen dhammaanba shantii is arag ama shantii kulan ay la yeesheen xasan gurguurta ee la doonayey in xal loogu helo muranka ka taagan hanaanka doorashada kooxda ridada
waa tahay qodobadaas aad sheegtay in laysku mari waayey mucaaradku maxay ku diideen inay ogolaadaan haddii ay ogolaadaanse muxuu xasan gurguurte ka faa'iidi lahaa
faysal waa mahadsan tahay kooxaha siyaasiyiinta mucaaradka ah sida aan soo sheegnaba qodobadaas way u cuntami waayeen wayna ka gelgisheen wayna diideen laakiin maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray dadaalo xoogan oo kooxda ridada fila soomaaliya ay ku bixinaysay in mucaaradka la kala jibiyo oo laba garab ay noqdaan garabna loo ballan qaado xilal in la siinayo oo kooxda ridada lagu soo dirayo garabka kalena ay banaanka istaagaan haddii banaanka istaagaan iyaga naftirkooda kashawito inta loo qaato ee la kala furfuro laakiin waxaa muuqata in kooxda ridada ee xasan garguurta hogaamiyo arrinkaas aysan ku guuleysanin marka la eego sida maanta ay shirka iyagoo midaysan uga soo wada baxeen ayna war-saxaafadeed soo saari doonaan qodobadan haddii ay ogolaan lahaayeen siyaasiyiintan iyaga ayaa isgowrici lahaa sababtoo ah in doorasho la qabto qof iyo cod ah lagu sheegay oo baarlamaanka ay soo xulaan hogaamiyaashii maamul goboleedyada waxay la mid tahay in wadiiqadii dowladdii farmaajo qalinka lagu duugay ayna wax badan ka duwan tahay oo la leeyahay xildhibaanadan waxay ku imaanayaan hanaan xisbi hanaanka xisbina iyaga ayaa soo xulanaya waxaa soo xulanaya xasan garguurta iyo madaxda maamul goboleedyada haddii howlka doorashada la isugu tagana waxay ugu shubi doonaan xasan gurgurte haddii ay ogolaan lahaayeenna madaxa kooxda ridada waxay u ahaan lahayd fursad weyn oo dhanka siyaasadda ah uuna mar kale uu ku hogaamiya kooxda ridada laakiin waxaa la filayaa in natiijadan kasoo baxday shirkii afaraad ee dhinacyadu isugu yimideen ay ka dhalan doonaan xasaro siyaasadeed oo marka dambe ku biishuban doono xasarado amni iyo in qoryaha ay isku qaataan siyaasiyiinta murtadiinta ee kooxda ridada ama waxa loogu yeero beesha caalamka ay soo farageliyaan oo dhinacyada laysugu geeyo teendhadii afisuni waa mahadsan tahay in dhammaan shantii is arag ee murtadiinta dhex maray fashil ay ku soo idlaadaan maxay ka dhigan tahay
waxay ka dhigan tahay in markii shanaad ay fashilmaan is aragyadii iyo kulamadii u dhexeeyey ee madaxa kooxda ridada xasan gurgurta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah in fashilka dhanka siyaasadeed ee dhinacyadan ay dhex muquuranayaan uu yahay mid kusoo biishuban doono xasarado siyaasadeed ayna kooxda hadda talada hayse ay qaaday wadooyinkii hore ay u qaadi jireen dhammaanba hogaamiyaashii soo maray madaxda kooxda ridada tan iyo markii kooxdan lagu soo dhisay magaalada nairobi sanadii labada kun iyo afartii bilihii lasoo dhaafay waxaa jiray cadaadisyo aada u xoogan oo saarnaa madaxa kooxda ridada oo kaga imaanaya gaalada adduunka oo ku cadaadinayay in wadahadallo uu la furo mucaaradka uuna miiska soo saaro hanaan doorasho oo heshiis lagu wada yahay tani waxay ka dhigan tahay in marxalad mugdi siyaasadeed ah kooxda ridada mar kale ay gorodda gelinayso xasan gurgurte wadahadalladan maalmahan uu ku jiray wuxuu ku doonayey in uu isaga leexiyo cadaaska siyaasadeed ee maxalliga ah iyo midka khaarijiga ah ee uu wajahayay bisha sebtembar ee soo socota xasan gurguurte wuxuu doonayaa inuu ka qayb galo shirka waxaa loogu yeero golaha loo dhan yahay qaramada midoobey khudbadda uu ka jeedinayana oo kusoo darsado in wadahadallo miro dhalay oo la galay siyaasiyiinta mucaaradka ah uuna u diyaarsan yahay in uu ku shaqeeyo wadiiqadii ay u jeexeen gaalada adduunka laakiin bariiqashada wadahadalladan waxay ku tahay dhabar jab weyn oo dhanka siyaasadda ah waxaana loo arkaa nin aan la heshiin karin siyaasiyiintii ay isku fikirka isku mabda ahaayeen ee murtadiinta ay wada ahaayeen waxaana soo bixi doono in dhinacyadan mucaaradka ah oo dowlado dhowr ay wataan ay hubeeyaan oo dhaqaalo fara badan ay siiyaan isla markaasna tobanka bilood ama sideedda bilood ee u harsan xasan gurgurte ee uu ku idleysto waqti deganaashan la-aan siyaasadeed ah waqti amni la-aan ah oo xaaladuna ay faraha ka bixi doonto falanqeeyaasha iyo warbixinada hay-adaha amniga iyo daraasaadka maraakiista reer galbeedka waayadan ay soo saarayeen waxay ka digayeen in habacsanaantan dhanka siyaasadda ay ka jirto magaalada muqdisho ay fursad siin doonto mujaahidiinta oo la saadaalinayo in isbeddel weyn oo dhanka maamulka ah oo ka hirgeli doono dalka soomaaliya sida daraasaadada iyo quurada reer galbeedku ay sheegayaan oo isbarbardhigka ay ku sameynayaan wixii ka dhacay afghanistan in soomaaliya ay u madlan yihiin oo ay ka dhici doonaan waxay tusaale usoo qaadanayaan in markii mujaahidiinta imaarada ay la wareegayaan talada waddanka murtadiintii afghanistan sidan oo kale ay siyaasadda ay isugu hayeen oo doorasho musuq uu hareeyey laysku qabtay oo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii ay iska laadlaadeen ashraf cali qaanina inta aan la ridin ka hor wuxuu ku hadaaqayay in mar kale uu qaban doono doorashooyin hufan oo sanaadiiqda lagu kala bixi doono marka murtadiinta afghanistan khilaafkaas ayaa xilligaas u dhexeeyey haddana waxaa muuqata in xasarado iyo doorashooyinku sheegyo ay isku hayaan murtadiinta soomaaliya lagana yaabo in mujaahidiinta soomaaliya ay guulo waaweyn ay ka gaaraan dagaalka jihaadka ah oo ay kula jiraan saliibiyiinta iyo cumallada dabaelifyada ah aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan alfaatix wariyaheenna oo aan ka waraysanaynay fashilkii uu ku soo dhammaaday kulankii dhex maray madaxa kooxda ridada soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka
شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا خائلا يمنى ويسرى خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa cabdilfataax al siisi oo madaxweynaha yugandha ku yidhi biyaha webiga niil ka tanaasula waxay ka dhigan tahay dhinta oo geeri ku hubsada malaayiin qof masaari ah hogaamiyaha dowladda dabanilifka masar ayaa mar kale ku celiyey in aysan etoobiya ka ogolaan doonin ka shaqaysiinta biyoxiraanka weyn ee ay duldhigtay webiga niil cabdilfataax al siisi oo magaalada alqaahira ee caasimadda dalka masar kulan kula qaatay weeri musafani madaxweynaha yugandha ayaa ganafka ku dhuftay tallaabada ay xabashida etoobiya biyoxireenka weyn uga dhistay qaaradda afrika al-siisi oo shir jaraa'id ay wada qabanayeen ayaa yidhi in ay masar ka tagto biyaha webiga niil waxay ka dhigan tahay in aan nolosha malaayiin masaari ah baylaha ka dhignay madaxweynaha yugandha oo marti u ahaa al-siisi ayaa ku baaqay in xal nabadeed lagu soo dabaalo khilaafka baaxadda leh ee biixireenka alnahda ee etoobiya ay ka dhistay halka uu ka soo burqado webiga niil hogaamiyaha masar ayaa intaas ku daray in gorgortan ay ka galaan qaybta ay ku leeyihiin biyaha webiga niil ay tahay khiyaano islamarkaana ay dowladaha afrika iyo kuwa reer galbeedka aysan aqbalayn wax aan ka ahayn in etoobiya lagu cadaadiyo kala furfuridda biixireenka alnahda cabdilfataax al siisi iyo genaraal al burhaanka suudaan maamula ayaa labaduba ganafka ku dhuftay oo iska diiday casuumaadda furitaanka biixireenka webiga niil oo uu u diray abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali meemo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa cudur halis ah oo dad badan kusoo ritay magaalooyin ku yaal soomaaliya cudur halis ah oo si fudud ku faafa ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn ugu fiday magaalooyin dhaca koonfurta bartamaha iyo qaybo ka mid ah waqooyiga soomaaliya cudurkan oo soomaalida u taqaan gowracatada afka qalaadna lagu dhaho difeteriya ayaa kiiskiisii ugu horreeyey la arkay sanadkii hore balse dib ayuu u soo labakacliyey maalmihii lasoo dhaafay dad badanna kusoo ritay gobollo ku yaal waddanka cudurka ayaa sida la sheego ku dhici karaa qof walba balse dadka ugu badan ee halista ugu jira cudurkaasi ayaa lagu sheegay caruurta shanta sano ka yar waana xanuun ku dhaca hawamareenka oo calaamadaha lagu garto waxaa ka mid a qandho cunaha oo xanuuna qofka iyo qanjirada qoorta oo barara waxaa sidoo kale la sheegay in cudurka uu ku dhaco maqaarka inkastoo uusan u badnayn cisbitaalada ku yaal magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay qaabilay boqolaal qof oo xanuunkan soo ritay una badan caruur laga keenay degmooyinka kale ah kaaraan yaaqshid iyo dayniile oo ka tirsan gobolka banaadir iyo gobollo kale sida baay iyo gobollada dhexe dad badan ayaa la soo wariyey in saacadihii lasoo dhaafay ay u geeriyoodeen xanuunkan halka boqolaal kalena ay u jiifaan hay-adaha caafimaadka iyo dhakhaatiirtu waxay sheegeen in cudurka uu si fudud ku gudbo oo waxay dadku isku qaasiin karaan qufaca waxay sidoo kale sheegeen in uu jiro ka hortag iyo daweyn lagula tacaalo xanuunka sida in bukaanku tallaal qaato haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shacabka ku dhaqan xaafadda soonakey ee degmada hodan oo ka cabanaya dhulboob ay ku hayso xukuumadda muqdisho qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadda soonakey oo ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob dil iyo dhac ay kala kulmayaan xukuumadda muqdisho waxay si gaar ah uga cabanayaan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheikh oo uu ugu horeeyo maamulka degmada hodan iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna faysal caawa waa inagaynta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa waa tahay dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkau idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markana jubbada hoose wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa bogaadisay caleemasaarka suldaanka cusub ee beelaha harti kelimad soo dhoweyn ah uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis ayuu arrinka ku bogaadiyey isagoo sidoo kalena dardaaran u jeediyey beelaha harti isagoo ugu horeyn suldaanka cusub ku wareejiyey kitaabka qur-aanka raayada towxiidka iyo sidoo kale qorigii lagu difaaci lahaa bismillahi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacdu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mowduucigii aan ku soo jirnay baan rabnaa inaan wax yar aan ka leexno kabacdina aan ku soo noqno haddii ilaahi subxana wataala ogolaado muhiimadda iyo hadafka aan halkan u istaagay waxaan rabaa suldaanka beesha harta suldaan maslax in aan ku wareejino hadaayaad aan ugu tiragalnay in ugu kaalmaysado jihaadka maanta socdo ayaan rabaa in halkaan ku wareejiyo waxaan rabaa suldaanka in soo istaago halkaan soo istaago hadaayaadki iyo waxaan ugu tiragalnay inaan ku wareejino suldaan waa kitaabka qur-aanka kariimka ah loogu tiragalay in aan isku maamulno dadkeenu ku maamulno dadkaada mas-uulka u tahay inaad ku maamusho naftaadana ka ballawdo waa kitaabka qur-aanka ah ee munasalka ah waa kitaabkan igala wareeg waa raayat tawxiid laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah waa raayadii aan ka soo gaarnay nabiga calayhi salaatu wasalaam raayadiina waa kugu wareejinaynaa sidii aad ugu hogaamiso ummadda aad mas-uulka ka tahay qaybtaada iyo fakrigaad lagu aadiyoona ummadda ugu horkacdo sidoo kale jazaaka allaahu khayran kitaabun yahdii wa sayfun yansur wa kafaa billaahi haadiyan wanasiira kitaabka waxaa u baahan yahay difaac in la difaaco cadowga in laga difaaco kitaabka waxaa ku difaacaysa aan kugu wareejinaynaa qorigan ak forty seven ah xabad aan laga radin xabad lagama radin allaahu akbar qorigan waa inaad ku difaacdo kitaabka iyo sunnada baan kugu wareejinay waa ku kaa igala wareeg jazaaka allahu khayran sidoo kale waa jucba waa kan seeftii aan kugu wareejinay waxyaabaha ay u baahan tahay weeye qasnadihii baa ku jiro isagana igala wareeg jazaaka allaahu khayran baaraka allahu fiik sidoo kale waxaan suldaanka ku wareejinaynaa furaha baawurkii ugu shaqayn lahaa diinta allah subxaanahu wa tacaala iyo ummadda isaga mas-uulka u yahay ugu adeega lahaa ayadana waa ku wareejinaynaa furihiisna waa kuwan jazaaka allaahu khayran isagana igala wareeg muhiimad intaas bay ahayday waxaan u wareegi doonaa jaanibkii noo socday allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd intii xafladdan ka soo qayb gashay anagoo kala qaadqaadaynin guud ahaan iyo gaar ahaanba ayagana way mahadsan yihiin intaa kadib markan waxa noo dhamman maanta oo halkan laga sheego ma jiraan haddii ay lala dardaaramo dhaqankii iyo salaadiintii iyo haddii guud ahaan mujtamaca kala duwan lala dardaaramo wax noo dhamman halkan oo ku dhamman ma jiraan aan ka ahayn intii la sheegay inaan qaadanno oo ku camalfalno sidoo kale waxaan rabaa markan wax yar oo kookooban oo aan badanayn inaan raaciyo farxadda iyo xafladda aan kala qayb qaato dadka muslimiinta halkan joogo guud ahaan qofka muslimka ah oo naqiibka ah ama waxgaradka ah oo sifatu muslim ilaahay siiyey waxa laga doonayo waxaa ka mid ah kow al-iimaanu alcamiiqu billaahi wa rasuulihi na marka koowaad ugu horreeyo waa qofka in allah subxaanahu wa tacaala oo rumeeyo rumaynta allah subxaanahu wa tacaala waxay ka rataabamaa in laga halo guud ahaan markaan waxaan u dardaarmaynaa dhaqanka nuqabada nabadoonada waxgaradka na marka koowaad inaan ku dhaqanno al-iimaanu billaahi wa rasuulihi na marka labaad oo aan dardaarmayno waxaa weeye asidqu waa run waxaad dareemaysaan qofka haddii run lou noqdo oo runta lagu yaqiino ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa meesha u tilmaamayna waa garanaysaan marka na marka koowaad asidqu waaltawaaduc qofka in runlow noqdo qof mutawaadic ah in noqdo suldaanka cusub iyo salaadiinta ka horraysaba waxaan u dardaarmaynaa runta iyo tawaaduc qofka ilaahay subxaana wa tacaala laisku dhiibo ayadana waa u dardaarmaynaa qodobka saddexaad oo halkaan ku dardaarmayno waxaa weeye walaalayaal waa naxariis dadka haddii mas-uuliin ay yihiin dadka mas-uulka ay u yihiin u naxariisaan naxariis irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa naxariista in lagu dadaalo dadka mas-uulka loo yahay waa dad ducafee baa ku jira dad tabardaran baa ku jira dad masaakiina baa ku jira in markan loo naxariiso xaaladoodan laga warqabo naxariista waxaa ku xig walaalayaal cadliga iyo cadaalad nabiyullaahi daawuud waxaad dareemaysaan yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaq ee bilcadl cadliga marka in lagu dadaalo cadligaas oo u khuduucayo tacaamulka oo aad la tacaamulayso mujtamaca kala duwan mujtamaca kala duwan aad la tacaamulayso qodobka afaraad waxaa weeye aan dardaarmayno walaalayaal oo nafta iyo nafta uquwada u dardaarmayo qofka inuu ku dhiirido baatilka ka hortagiis baatilka inuu ku hortago inuu ku dhiirido oo jarii noqdo inuu sugnaado xilliga fitanka iyo fitnada jirtana qofka inuu sugnaado fitna ilaahay subxana wa taala hana sugee fitanka iyo waxyaabaha dhacayona in qofka sugnaado ayadana waa u dardaarmayna qodobka shanaad aan dardaarmayno qofka macrifo taama in u lahaado axkaamta sharciga axkaamta shareecada in u lahaado macrifa oo taam ah maadaama waxa annaga aan ku dhaqamayno oo kitaabka iyo sunnada ay yihiin qof kasta inuu ku dadaalo sidii u barto ugu dhaqamo uguna camal falo inuu oo juhdi ku bixiyo qofka wacyigiis inay kor u qaado wacyigiis inay kor u qaado basiirin u lahaado mujtamacaaga maamulayo qodobka sideedaad oo dardaarmayo oo dhaqanka iyo guud ahaan mujtamac u dardaarmayo walaalayaal waxaa weeye in qofka u diyaargaroobo tadlixiye iyo nafxur fii sabiili llahi subxaana wa tacaala in loo diyaargaroobo maanta waxaad dareemaysaan loolan baa lagu jiraa waxaana dagaalamayo xaq iyo baatil waxaa markan loo baahan yahay in maanta aan buuxino kooxda allah subxaana wa tacaala kooxda allah inaan garab u noqno oo aan buuxino qof kasta markan waxaa laga doonayaa in maanta suquurta buuxiyo dadkii buuxi lahayna keeno oo isagan u horboodo sidii aan iskaga dhicino cadowga allah subxaana wa tacaala waxaad ogtihiin walaalayaal haddii difaaca diinta la waayo maanta gabdhaha muslimaadkeena saan uma xijaabanaanayaan raayada tawxiidkana saan uma taagnaanayso waxaan ku halaynaa markaan inaan fakriga buuxino oo aan ku dadaalno naf iyo maalin aan ku bixino qofka muslimka ah ama naqiibka muslimka ah mahaamtiis waxaa ka mid a walaalayaal inuu u istaago dacwada iyo faafiinta dacwada inuu u istaago qofka qofkan haddii dacwada aan loo istaagin waxaa ku istaagayso dacwatu shaydaan in markan qofka u istaago dadka mas-uulka u yahay in maanta waxa laga soo qaado ama qaraan laga soo qaado ama diyaad loo kala qaado ama waxa loo sameeyo keliya ma ah waxaa ugu muhiimsan qofka in la dhiso diiniya loo dhiso aan ku dadaalno dadka mas-uulka loo yahay amaan u nahay waxbarashadooda diini waa haggee joogtaa intee maraysaa qaraab ahaan markii loo noqdona waandir cashiirata kala qarabina sooma ahayn qof kasta waajib baa saaran si gaareh dadka dhaqanka ah waajib ka saaran iyo qofka waajib ka saaran isku mid maa waa kala culus yihiin intii markaan helka la hayo waxaa la doonayaa qofka inuu istaago dacwada iyo faafinteeda iyo tadabiiqeeda inuu ku dadaalo inu istaago qodobka saddexaad oo mahaamta kamid waxaa ka mid a walaalayaal ummadda in la waxdo oo la madeeyo laguna madeeyo raaya tawxiid laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah ummad in lagu madeeyo raayada tawxiidka lagu madeeyo ayadana waa qodobka oo aan dardaarmayo baa kamid ahay sidoo kale walaalayaal waxaan dardaarmayaa naqiibka cusub iyo nuqabada ka horraysaba inay ku dadaalaan islaax daat albayn islaax inuu ku dadaalaan sulax in lagu dadaalo ummad islaaxinteeda lagu dadaalo oo akhiiran warkayga waxaan ku soo gunaanadayaa maanta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaana waafajiyey xafladaan lagu faraxsan yahay oo qof kasta uu faraxsan yahay khayrka badan leh waxaan leeyahay markan beyishi harte oo suldaanka dooranayso meel kastana ay soo mariyeen dadaal iyo juhda dheeraad ayna bixiyeen doorashadooda iyo markii dooranaayeen aan iska dooranin oo baxsa dheerad ay sameeyaan dadaal badan sameeyaan oo walaalkan hadda halkaan laga akhrinayay ilaahay subxaana wa tacaala u alafay waxaan leenahay waxaa waajib idinku inaad la shaqaysaan qofka haddii aan lala shaqaynin wax ma taro dhaqanka soomaalida markii dib loo fiiriyo waxaa curf waa garanayaan maalinta wax la dooranaayo in qofka aad loo soo dhoweeyo lagu farxo la buunbuuniyo maalamo ka bacdana xantiis iyo aadiis la bilaabo beesha markaan waxaa u dardaarmayaa beesha harte in barnaamijka iska ilaaliyaan suldaankooda ay doorteen garab istaagaan tawjiihaad iyo towsiih iyo naseexa iyo ay siiyaan qofka haddii la baalo oo garab loo noqdo wax baa qabtaa laakiin haddii xantiis iyo wax ku sheegiis la badiyana wax ma qabanayo waxaa markii idin leeyahay maadaama beel wiin aad tihiin suldaan aad xushateen doorateen in aad garbo u noqotaan aad baal u noqotaan wax la qabataan intaasna waa idin dardaarmayaa si guud ah dadka muslimiinta ah ee ku nool walaaya islaamiga ee jubbada hoose waxaanu leeyahay maanta waajibkana wada saaran oo qof kasta saaran waxaa weeye jihaad fii sabiili illahi subxaana wa tacaala jihaad fii sabiili illahi subxaana wa tacaala in jihaadka aan garab igaashaan u noqono markan gaala iyo wax lamada kheyr nooma keenayaana aan iska difaacno waxaad og tihiin walaalayaal maanta waxaan joognaa hellagaa baaba'day oo jabtay oo ay u baahan dhammaystir dhammaystir baa naga rabtaa wax kale maanta naga rabto lama arkaayo haddii ilaahay subxaana wa tacaala ogolaado way ku hadaagi jareen ay sheegi jareenna waad og tihiin waa la socotaan maantana meeshii marayaan waa la socotaan maanta markaan yaa loo kala herin muslimiinta guud ahaan ha loo istaago cadowgan ha la iska dhiciyo فجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
wahagaaga dhegaystayaal gabagabada barnaamijka ayaannu isla soo gaarnay markanna wilaayada hiiraan maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigay tiro askar toobadkeen ah kuwaasoo siyaabo kala duwan uga soo goostay maleeshiyaadka murtadiinta markii toobada loo qabtay kadib idaacadda andalus ayaa waraysigan la yeelatay magacayga saddexaad xasan maxamed cabdilcisu ka ka tirsan kooxda macmusleyda shinaca maadey oo ah qaybta oo xasan geelow maxaa ka tirsanaha qaybta macmusleyda kuwa oo isbaarada oo weliba kuwa joogtada baabuurta fakatay iyo baabuurta maaragtay wadada taagan iyo kuwa baabuurta lacagta laga soo qaatay oo noola sii horumarinaya quraxsan hiiraan qaybta quraxsan qaybtan kulunka iyo qaybta suuqaala iyo qaybta kastanka kastanmadana waxaas dadkay ku gaadaan waayo baabuurta meeshka celinaan anagoo afar camal aan noola sii horumarin jiray baabuurta wixii ka qaadan laba jibaarkooda agasii qaadi jirin marka lacagtii intoo noola soo sheegay intaas haddaa ka yareen anagaa ku xirmi jirin laba boqoloo milyan ka qaad haddaan noola labada boqolaan ka qaadayni haddaan noola lahaa saddex boqol ka qaada saddexda boqolaan ka qaadayni waa aniga afar camale mid hadda aniga isku soo dhacni iyo saddex kaleento ayakana iska raacdiyey oo xabada ku shubay dhanka magaalada iga laabad ee kan aan soo diliyo qorayga soo qaatay iyo qoray kaleento liisoo ijaaray oo toban doolar soo maxaa qore uu soo qaad waa la ijaaraa qoraash toban doolar lagu ijaaraa kuwa tugaa jirto toban doolar siinay qaadkooda siinaysaa marka qaadka u qaadaysa ayaga qaadkaasay ku aqliyin sinaa toban doolar tuuraysaa qaadka markaaba u qaadid oo tobanka doolar u tuurtid siyaarkiisa shaaciisa u gadaysaa qoriga adaa iskale maanta udhaha iska wadoodanay cusbaarada markan wuu soo diray shiinaana soo diray baabuur oo soo socodsiiyo shacab mirilaayo xoolo oo kii waday aan wala soo diray jidka u galan lah qoryaashaan qaato baabuurtaas hara soo dhaco shan kun hana laga soo qaado asina shan boqoloo doolar oo ka qaatay annagana shan kun oo nagu amray inaan kasoo qaadno baabuurta ma marba sii waaya markii adi aan soo shaqaysano haddaas oo mar laba kun oo kaleenta anigii labadii oo afarta aan ku baxnay aan nolosi aan nolol dhexdhigaa inta kaleenta ay kaa qaadanaya akoon oo boojo mid dhegeysu nolol lahaa meesha iska fadhiyaba ooba lacagta u qaadaba oo iska qiilayo qaadkaasuu ku aqliyahay qaybtiisa markaasi baabuurta markuu labadiisa boqol ka qaada annaga noola hormariyay haddana akoonkiisa uu bugtayahay oo shanta kun aa usoo tuurayn annagana cusbaarada meesha noogu taalay saas aaweeda wax ugu qaadanay waxaa ku soonayay degmada buuq anigoo iska faraxsan oo waxba liima dhihin waxba laguma qiilin ummadan nabi maxamed ayaa ka mid ahay awrkoolento nigoo walaayadeeda waa u imaaday maxaa dhahay saas saas ayaa u dhacday cusbaaradaasaa noola taalay ninkan shiinaa la qalday wax runta oo sheegay walaayada waa i qaabishay walaayada dad fiican waayo aniga awrkoodan ri ahaanteeda waxaa laga dhaadhicin jira raggaas waa hadday ku qabtaan waa kuqalay camal iyo sheeko iyo tihsaaya camal anina sheeko aaminaadaasi noocaas ay u quflineen dad markii ani ahaanteeda isoo dhiibanay wallaahi farxad badan aa dareemaya ummad oo dhibi jiri aan rabaa hadda inaan ka toboba keeno ummadaas aa iska dhaafo xaaraanta badan aa iska dhaafo ummaddan walaalaheeda siday u shaqaysanayso aa inuu u shaqaysta rabaa waxaa dhihi lahay ummadda oo walaalaheeda kuwa kaleenta afarta boodada liibaan odawaay iyo kuwa kaleentaba meesha jooga iyo afar afar booto oo hormarto baabuurta hor istaagto marka meesha kontaroolka laga soo qaado kuwa kalenta hormara kuwa kale hormar waxaa jeclaan lahay oo la dhahay baabuurtaha micnaha intaana ka qaadna intaas kalaa laga soo qaada waa la qaldi waxaa dhihi lahay ninka ka qaad ou la leeyahay nin walaalkiis waaye in iska dhaafaana jeclaan lahay ay faraha ka qaadaan waxaa ii qorshaysan inaa walaayadii iskala shaqaysto islaamkayga iska dhex joogo dadkan soomaaliyeed inta joogo muslimiinta iskaga dhex noolaada oo waxay qabsanaan aan la qabsado aniga horta wixii xaaraan ee marka meesha ugu soo tagay markaana kasoo dili ugu soo tagay hadda waxaa jeclaan lahay waddada nadiifkeeda mustaqiimkeeda oo jannada lagu shaqaysanay inuu ku shaqaystaa rabaa wadadeeda aan aado xaaraantanba kasoo tago iyo waxaan dhan xaaraan oo dhan niyadeeda ka bixiyo wax xalaale aniga xoogeeda aan shaqaysta inaan ku shaqaystaa rabaa maxamed xuseen macalin maxamed labada kun labaatan iyo afarta bil sideed waxaa noogu beeray beledweyne beledowle shan biloodaan tabar soo qaatay waxaana tabamarayay wandhays iyo maraykan iyo macalimiin soomaaliya waxaa ka tirsanayay danab shabeellada hoose shabeellada dhexe tobadan soo qaatay danasi uu soo baxay maye wax dagaala soo gala malaandhigi waxay uga qasbay markaan arkay inay xaaladda aan ku sugan xaalad fiican ay ahayn sidaas darteed ilaahi subxana wataala aan toobadkeena uu soo qalbigii gashtaas aan u soo baxay waxaan jooga degmada buu aqblaay lagu soo dhaweeyey si fiican si qurux badan lagu soo dhaweeyey waxaan ugu baaqayaa xaaladdaas inay ahayn xaalad fiican ee gaalnimada ilaahi subxana wataala raalli askeen ka toobadkeenan ay ugu baaqayaa waxay qorshaysan si amni nabad waddankii dalkii inay ugu nooladay diintii magacayga waa cabdi cabdillah axmed waxaa isleenahayna alcadaan ugu beeray tababar ma soo marne ma oryaan baabuurta celinay saa iska noqona ilaah naga soo hanuunida qaarna ka soo tegay qaarna weli ilaa hadday daba joogaan qalayb ma ahayn niman oo macawisley la yidhaaho ayakana isbaaro qaadanaya ahayn waa habal iyo habal oo shacab ahoo dowlad aan gaarin waa meelba ma aadan aniga ceelcaddaan joogay ceelcaddaan ka galay ceelcaddaan sida u jooga ay walaayada imaaday walaayad waa inaga bixisana lix bilood baa ka maqnay haddana maanta intaasna walaayada waa iga warqabto taleefona uu soo diraayon laha waa soo baxa qori i boosh ma walaayeen qori ay ii dhiibeen qorigooduna waa iskiga celi wixii diinib hadday ahayn kitaab baan laisku xukumaynin inaan dantayda inaan ka baxay i tusti waxaan ku suganahay buqa qabla si sharaf loo diini ah waxaan ugu baaqayaa ilaahay haygweynaha soo hanuuniye meeshaa mare allah soo marsay ilaahay idinkii ilaaha soo hanuuni kare alxamdulilah waa danahaydan raacana kitaabka ilahay wixiisa faran waa dabakaca أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان كان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaagga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka faafreebka wararka barnaamijkan midkiisa xiga ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
شادوا صحوة للدين كبرى